fiidyo wanaagsan halkan dagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya
degeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka ee toddobaadkan war-saxaafadiyada ay shala soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqday ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya inay baaraan dilka lagu eedeeyey ciidamada uganda ee ka tirsan howlgalka amisom ciidamada amisom ee ku sugan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu eedeynayaa inay dileen lix qof oo ku sugnaa xaaflad aroos bishii julaay kow iyo soddonkeedii sanadka labada kun shan iyo tobanka horey dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa u sheegay inay guddiyo soo baara arrintan u saareen dhinaca kale waxaa jira dad rayida oo wax ku noqday duqaymo ay ciidamada shisheeye ee soomaaliya jooga u geysteen gaar ahaan gobolada aba iyo bakool haddaba arrimaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya iyo dalalka kenya iyo etoobiya ee dariska la ah ciidamana ay ka joogaan soomaaliya ayaan ku eegeynaa barnaamijkeena martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku sugan magaalada kambala ee dalka uganda xasan shire marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga mahadsanid colaad waad mahadsantihiin bahda v o a waa idin wada salaamay waxaa jira eedeyn maalmahan soo baxaysay oo ahayd in ciidamada amisom ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ay dileen lix qof oo ku sugnaa xaflada aroos bishii julaay kow iyo soddonkeedii labada kun shan iyo tobanka meelo kale duqeymo ay dad rayida ku dhintee baa ka dhacay bakool iyo baay oo kale hay-adiinan maxay kala socotaa xadgudubyada laga soo sheegayo soomaaliya gudaheeda haddii ciidamo ay meel ka howlgelayaan oo magaalooyin dad civilian ay degan yihiin ay ka howlgelayaan waxaa aad in looga taxadira ay tahay in dafafka noocaas oo kaleeta ah oo maaragtay ka baxsan anshaxa ciidan iyo ka baxsan sharciga caalamiga ah ee dagaalada in ay ka fogaadaan maxaa yeele waxay sii kordhinaysaa colaada iyo dhibaatada marka ciidamada soomaaliya u yimid inay nabada kala shaqeeyaan dowladda soomaaliya shacabka soomaalida ay u qabaan bay sii kordhinaysaa marka waa arrin naclada mudan waxaana la soo jeediyey in maaragtay guddi madax banaan oo civiliana oo xuquuqda aadanaha ku takhasusay inta loo saaro ay gunta arrintaasi gaaraan askartii ka qayb qaadatay dilkaas iyo oo dhibka geystana maxkamad cadaalad ah amba mid military amba mid shacaba ha naqatee lasoo saaro waa arrinta looga fadhiyo amisom inay ku kacdo kaa keliya maahan waxaa dhaco xadgudubyo oo joogta ah baa dhaca oo dadka miyiga iska jooga dadka magaalooyinka jooga ciidankaanu ma kala garanayo waxaad umalaysaaba in haddii qolyahan maaragtay negativeka ahi ay wax u tuuraan amba ay wax u dhigaan meel ay mararka qaar ay u wada qaataanba in soomaalidu idilba ay maaragtay ay yihiin collectively in loo baanish gareeyo markaas hadda magaacidaas hadda arooska samaysanaysa wax shuqul ay kulahaayeen anigu waxaan isleeyahay ma jirto laakiin meesha agtooda buu ka dhacay guriga qarax iyo wax loo geystay ka dambana wax kasta qof kasta soomaaliya ka agdhow ayaa markaas in la bacsada ay naqato arrintaasi waa soo jeedinaa mar walba in laga fogaado dowladda soomaaliyana waxaan usoo jeedinaynaa ciidamadan ayagay madaxooda ku joogaan ayagay caawinayaan waa in la helaa qaab lagula xisaabtamo haddaanba xasan taa tix raacno ciidamada amisom oo kale dabcan mandate caalamiga ayay ku joogaan soomaaliya yay tahay cidda la rabo inay la xisaabtanto ama dacwad ku soo oogi karta oo awooddaa leh ciidamada amisom waxa weeye waxay ku joogaan saratay mid security council iyo mid kaleeto oo african union maaragtay peace and securitydeeda arrimahaas marka koowaad dowladda soomaaliya oo ay u yihiin dad caawiya oo xagga nabadgelyada ka caawiya ayay horta meesha u joogaan inay caawiyaan dadka soomaalida iyo dowladda soomaaliya mandatekooda waa intaa marka haddii dafafkaas noocaas ay dhacaan dabcan soomaalidu waa dowlad la aqoonsan yahay ashtaki ka samaynayaan mekanismyana way jiraan oo ciidamada ku dhex jira oo arrimahaas oo kale inay ka hortagaan loogu talagalay laakiin waxaa la doonayaa waana jecelahay inuu mar walba dhex maro dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom waxay leeyihiin mekanism ay ku wada hadlaan oo amba wiikli ah amba bilo ah oo maaragtay arrimahaasi arrimo kale operationka la xiriira looga sheekaysto arrimahaasi in si kulul looga maarata looga hadlo oo oo lagu tirtirsiiyo in arrimahaasi not only in in la baaro oo dadka dhibaatadaas geysta lasoo sooco oo maxkamad la saaro inay muhiim u tahay maaragtay wanaagga iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo nabad soo celinta soomaaliya inay muhiim u tahay dadka soomaalida in laiska laaya ma aha dhacdooyinkan soo noqnoqonaya ma aha kuwo cusub oo horey bay uga dhici jireen soomaaliya xadgudubyada noocan oo ciidamada ay geysanayaan ciidamada amisom laftirkooda marka laga soo tago dilaalkan waxaa jiray askar ka tirsan ciidamada oo lagu eedeeyey inay kufsiyo meela ka geysteen dacwadahana ay haydaha xuquuqda aadanaha oo aad ka mid tihiin ay hadal hayeen muddo badan xaggee ku dambeeyeen kuwii hore haddaan kuwaa dib u yara milicsano
wallaahi ka warqabtid arrimaha kufsigu dhacay waxay ahaayeen arrimo yaryar oo tiro yar oo sidaba loo soo baaray laakiin kufsigu intaa waa ka baahsan yahay wuuna ka weyn yahay sida annaga aan qabno wacyigelin aad weynna waa la sameeyey hadda baarisna way socotay oo african commission african unionka ayaa ku dhawaaqay in arrintaasi la baaro oo maaragtay laga laga daba taga meesheedii marka hadda anigu jaan kuma dhihi karay result noocaasa kasoo baxay oo dad baa loo qabqabtay oo meel ku jiro laakiin waxaan jeclaha in commissionkaasi uu weli shaqaynayo oo oo arrintaasi ay socoto waxaa kaleetoo jiro unit laga dhex sameeyey ciidamada amisom kala kala shaqeeya ka hortaga falalka ka dhaca haweenka kaasina uu wacyigelin ballaaran ciidanka u sameeyo taliyayaasha maaragtay mas-uuliyad la saaray oo ayaga ay ka mas-uul yihiin waxay unitkaasi uu sameeyo ayaga ay madaxda u yihiin waxbaa socdo dhaqdhaqaaqbaa socdo waxayna aad marka ugu horreysa ay qirtaan meesha ugu sarreysa gabadha maaragtay zuma ay tiri arrintaasi waa jirtaa waa in laga hortagaa waana in la baaraa marka waxay ahayd arrin maaragtay hore loo qaaday wa waa gartay marka soomaaliya haddaan si guud u fiirino jaantuska xuquuqda aadanaha ee dunida xaggey kaga jirtaa wallaahi soomaaliya waa waddan maaragtay musiiba ka jirto saad ka warqabtaan haykel oo oo qaran oo ka dambeynta sharciga udurdhaxaad uu yahay ceeshii muddo dheer bay ka maqnay soo celisteedaas waxay qaadanaysaa saas ka warqabtada dhib aad u badan laakiin hadda rajada muqatabaa waxay tahay in nabadgelyada horumarinta iyo fayaqabka dadka soomaalida ah ay ku tartamaan gobolooyinka gobollada hadda samaysmaya ay qayb walbaba horta ay xaliso waxyaabaha karonikada ah ee dhibka badan ka jiro ee gudahooda ka jiro markaase dowlad qaran oo federaal ah oo wanaagsan oo si saxa loo soo doorto ay waddanka markaa wixii kaloo gudihiiy ay ka shaqayso marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka raali naqdo unijada hadda dhismaya gobolka qaar ka dhismay gobolladii dhismay in ay nabadgelyada u qaataan inay tahay waxa koowaad ee ayaga mas-uuliyadda ay ka saaran tahay inay soo celiyaan ay tahay ka damba haddii taa laga baxo markaa unbaa laga hadli karayaa xuquuqdii iyo waxbarashadii iyo iyo nabadii iyo dowlad wanaagdii waxaasoo idil markaas baa laga hadli karaya laakiin nabadu waa asaasi marka anigu taas baan hadda aan sleenahay waa arrin lagu sii hinqanayo in dadku ay istaagaan inay naba nabadooda gobolkooda degmadooda tuuladooda inay soo ceshtaan wa waa gartay sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray shuruuc caalami ah oo xagga xuquuqda aadanaha ah oo dowladda soomaaliya ay wax ka saxiixday oo shirarkeedii aad ka qayb gashay geneva shuruucdaa dowladdu ay saxiixday ahamiyad intee leeg ayay u leeyihiin xuquuqda aadanaha soomaaliya soomaaliya waa sax waad saa sheegtay waa qaran mid caalami oo oo triti ah iyo mid goboleed oo reer afrika ah iyo mid deegaaneed oo oo oo waddan gudihiisa ah waxaa jiro arrimo ay soomaalidu ka mid tahay sida dowladaha kaletoo dhan laakiin kamid ahaanshuhu macnaheeda ma naqanayso in maaragtay automatically in arrintaasi waddan gudihiisa uu ka fulayo tabar baan jirin tabar la-aan baa meesha ka jirta sabka warqabto waxay adiga daysigaa bay dowladdu maaragtay la xarbinaysaa kor iyo bari ula cararaysaa taasi waa horumar la gaaray baan isleeahay maxaa yeelay istaagidda lafahanteeda oo aada leedahay waan rabnaa inaan dhowrno waan commitment u qabnaa arrintaas inaan ficilno ayada lafteedu waxa weye waa qayb ka mid a dhowrista xuquuqda aadanaha marka hay hoobsa maarata arrin wanaagsan meesha ay sameeyeen dowladdu laakiin waxaan dowladdu dadka ah waxaan holbabana hoosta ka xariiqo in nabadda oo lasoo ceshado xuquuqda bini aadamka oo la dhowro dadka oo isdhexgeliyo inay ka timaado culture dadka ka dhex yimaado inuu noqdo dhaqanka nabaddu dadku ka dhex dhashaa dowladdu waa adiga aniga dad saas oo meesha jooga wey laakiin markii dadku ay ilaashadaan dhaqankooda ay nabadooda ilaashadaan xuquuqdooda ilaashadaan waxaa dhici karaysa in maaragtay waxyaabahaas xadgudubada ah ee dhibka badan ee dhacaya inay hoos u dhacaan qofka bini aadamka ah ee soomaaligan inuu noqdo qof xaqiisana dhowrta dadka kale xaqoodana maaragtay aan ku xadgudbin markaas wanaagsan u dhismi karaya waa gartay xasan haddaan dhinaca soomaaliya ka gudubno oo aan gobolka u gudubno dhowaan markii uu booqanayey kenya iyo ethoobiya madaxweynaha maraykanka barack obama waxaa jirtay qayladhaan ka imanaysay hay-adaha difaaca xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo ku boorinaysay obama inuu ku cadaadiyo madaxda dalalkaasi inay wanaajiyaan xuquuqda aadanaha bal haddaad xoogaan noo faahfaahiso heerka xuquuqda aadanaha ee dalalkan kenya iyo ethoobiya adigoo kenya ku horumaraya aada saad ka warqabtid mandaqado idil musawirka xuquuqda aadanu mid aada u wanaagsan maaha kenya waxaad ka warqabtaa in maaragtay wadan wadanka kenya ay ka jiraan barag barag iyo dhibaateyn xaqdarro oo ka timid maaragtay qaybsanaan la-aan xagga xagga maaragtay hantidii iyo iyo waxyeelashadii gobollo qaar inayba iska yihiinba meelo maaragtay weli baahidu aad uga jirto iska daa maaragtay daruuriyaadka kaleete meelo qaarna maaragtay aad garan aad aad aad garan karaysid inuu maaragtay uu cadaadis weeya oo xagga ciidanka uu saaran yahay ayadoo markaas la leeyahay nabadaan soo celinaynaa iyo argagixisaan ka hortegaynaa sharciyadii argagixisada ee la samaynayana waxaad garanaysaa in maaragtay dad kaasa lagu maaragtay takoorayo oo taarget looga dhiganayo ururo maaragtay xuquuqda aadanaha ka shaqeeya oo oo si saxa uga shaqeeya xuquuqda aadanaha oo ka hortaga maaragtay gafafka ka dhacaya ciidamada marka ay howlgalada noocaas oo kale samaynayaan soo baara soo bandhigo in maaragtay akoonadoodii la fariisganeeyey magacyadoodii maaragtay blacklist lagu daray marka istaragalkaas baa meesha uu kasii jiro gobolka waqooyi bari ee kenya oo kale ee soomaalidu ay degto iyo gobolka kale ee xeebta waxay dadka ku nool ee muslimiinta ah u badan ka cabanayaan xadgudubyo ay laamaha ammaanka ee kenya kula kacayaan iyagoo cudurdaar uga dhiganaya sidaad sheegayso la dagaalanka argagixisada marka xuquuqa xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolada ka jira heer qayladhaana ma gaaray mise weli waa heer hoose oo dowladda kenya wax ka qaban karto wallaahi waa arrin maaragtay meesha jirto kenya waa loo wada sheegay ururada ku dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha si oo hufan ayaa loo soo bandhigay magacyada dadka maaragtay la waayey dadka doorashada lagu dilay oo sharciga ka baxsan dad ilaa hadda la la-yahay meel jacni cirib dhigeen dhammaan arrimahaas oo dhan documented weeye waa loo sheegay dowladda kenya way la socotaa ayadaan arrintaasi maaragtay inay ka qayb inay ka qayb ka tahay hadda waxaad cad in maaragtay dowladda magaala arrimahaasi ma sii socon karaan waa in laga hortagaa oo maaragtay dadkii la doortay ee gobollada ka yimid dadka madaxda ahaa dhammaantood way kasoo wada celiyeen qayladaasina maaragtay waxay gaartay meesha ugu sarraysa waddanka caalamka oo idilna fartuu ku wada fiiqay oo laleeyahay arrimahaasi waa waa counterproductive waa wax maaragtay wax waxba sii korinayn laakiin dadka caradooda sii korinaya waa in laga hortagaa qofka sinjiyadiisa iyo sida uu ogyahay ma u keeni karto in lagu mataaneeyo qolo kale qof shaksiya amba koox dembi gelaysa waa hadda adoo mangiki waa yidhaahdo qof kasta oo kikuyaha oo aragto ma dhihi karaysa marka nimankaasi oo oo oo xagjidkaa qof kastaoo coostala amba qof kastaoo muslima oo ka yimid gobolada maaragtay waqooyi bari waa dadkaas bula shaqeeya ciddii karaysa ma jirto haddaan kusoo xirno dalka ethoobiya oo kale xaruntii midooda afrika ayaa ku taala madaxweyne obama markuu booqanayana xuquuqda aadanaha dhibaatada ka jirtaa wuu soo hadal qaaday maxaad haddaad tihiin difaacayaashii xuquuqda aadanaha ee bariga afrika dalalka ku yaala dalka ethoobiya maxaad is leedihiin xadgudubyadan xagga xuquuqda aadanaha waa lagu qaban karaa marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda wadamada aada ugu hooseeyo ayuu ka mid yahay election baa la galay boqol kiiba boqol ayaa ayaa la doortaa layidhi dadkii dowladdii xukunka haysay oo hal qof xataa maaragtay mucaarada lama dooran bloggerska dadka maaragtay wax qora saxufiyiintii dadka u dhaqdhaqaaqaya xuquuqda aadanaha dhammaantood waa waa ka wada carareen etoobiya amba waxay ku jiraan xabsi bay ku jiraan oo mar alla markii ay is-abaabulaan ay ka hadli maagaan maaragtay arrimaha waddanka ka dhacaya waa la wada qabtaa waa la wadaxeeyaa waxaa lagu soo eedeeyaa inay argagixisan yihiin marka masawir noocaas oo kaleeta ayaa meesha ka jira saad sheegtay caalamkao idil waa dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa way qaybiyeen madaxweyne obama waxaa loo sheegay inuu maaragtay abaal marinayo wadan intaasoo dhibaataha ay ka jirto uu leeyahay dad fiican baa tiimaan laakiin isagan hadda kolley fursaddii wuxuu u qaatay in uu soo qaado arrimahaasi blogerska qaar ka mid a oo xaqdarro u xiraa intuusan booqashada tegin baa lasii daayey inkastoo inkastoo walow qaar kalena ay weli ay xiran yihiin aad iyo aad baad umahadsan tahay xasan waa kaaga mahad celinaynaa ee, ka qaybgalkaaga barnaamijka martida makrofanka idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga waa waa- aad aad baad umahadsantihiin waa salaamantihiin walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida makrofanka oo uu marti ku ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku sugnaa magaalada kambala dalka uganda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaar xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo